dhowr jeer ayay cimiladu isbedeshay ilaa maanta subaxnimadii hore qorax diiran oo hawo qabow ay ka awood badan tahay ayaa la dareemayay cirka waxaa qariyey daruuro cufkoodu aada u buuxo sidoo kale waxaa la dareemayaa dabaylo deegaanada mandaqada england ee boqortooyada ingiriiska qaarkood waxaa ka da-ay roobka loo yaqaano moodaale ee galabtiida ah oo dhibicdiisu ay weyn tahay hay-adda saadaasha hawada ee britain waxa ay soo saartay digniinta loo yaqaano midabka jaalaha deegaanada koonfurta walashka koonfurta galbeed ee britain iyo guud ahaanba gobolada koonfurta dalka deegaanada qaar qadar laba ilaa saddex saacadood ah waxaa ka da-ay roob ilaa afar iyo afartan milimitr gaadhaya in saacadahaas kooban roob noocaas ahi uu da-a way badan tahay khatartani waa heerka saddexaad saraakiisha hawada waxa ay sheegtay in wadooyinka ay fadhiisan doonaan biyo taas oo dareewaladu ay geli karaan khatar waxaa la filayaa in la joojiyo gaadiidka isu socodka dadweynaha ee tareemada iyo basaska magaalooyinka u kala goosho qaarkood waxaa laga cabsi qabaa inay guryaha iyo dhismayaasha ganacsiyadu daadgalo halka korontaduna ay go-i doonto deegaanada qaarkood dad soomaaliyeed oo aan la kulmay ayaan wax ka weydiiyey roobabkan mahigaanka ah iyo isbedelka cimilada horta magacaygu waa maxamed cismaan cabdixaafid waad mahadsan tahay adiga iyo idaacaddaadaba haddaad aan su-aasha usoo noqdo hawada cimiladu waa wax caalamka o dhan iminka aad yani isbeddelkeeda aada u arkayo gaar ahaan dadka shaqaalaha ah maalin walba waxaad la kulmaysaa hawadiiyo nooc kale ah marbaqa dhar baad xidhanaysaa gaar ahaan dadka maxaan ku dhahdaa tagaasida ku shaqeeya dharkii aad ugu tala gashay dhexanta ayaa haddana saacad kadib hawadii isbedelaysaa dabeedna gaadhigi baad ku dhex gumanaysaa wayna noqonaysaa ina dharkii badusho haddana aad guri kusoo noqoto marka runtii waxaana dhici karta adigoo safar u baxay inaad la kulanto cimiladii oo isbedeshay oo markaa waddooyinka aad soo maraysay iyo wixiiba ay isbedelaan xaaladii oo dhan waqtiyadiina ay maaragtay si aad mudanaysay safarkii uu kugu dheeraado marka runtii hawadu aad bay iminka isu balbedeshaa dee ilaahay haynaga nabadgeliyo maaragtay khayrna haynooga dhigo marka dee waxaan kusoo gaabsanayaa hawadu inay aad iyo aad maaragtay isbeddelkeedu aad u fara badan yahay marba wixii aad kusoo talagashay iyadoo ay winter tahay bay haddana samar u ekaanaysa iyadoo ay markaa samar tahayna winter bay u ekaanaysa haddana waxaa dhacda mararka qaarkood waqtiyada meelaha qaarkood waddamadii weligoodba aanay ka dhici jirin barafku oo middle easka iyo meelo ka mid ah in maaragtay barafya ka dhacaan sanadahan dambe waa tahay aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed cali ayaa ila taagan cali aada ayaad u mahadsan tahay soono dhowow ilaa saakadan maanta oo keliya haddii aynu caliyow eegno dee mar baa jirtay maanta gelinkii hore ay qoraxi soo baxday iminkana waa qabow bal adigu dareenkaaga nala wadaag magacaygu waa cali haybe cabdixaafidow siaad u sheegtay way isbedelaysaa wadanku saacad saacad buu isu bedelayaa cimiladu cimiladu saacad saacad buu isu bedelayaa wuxuu isu bedelaa weegweeg maalmaalin buu isu bedelayaa marka dee saaka caawa iyo saaka isku mid maaha waa dhifran bay tahay marka waxaa kaloo la sheegaya inay hawada ingiriisku ay xagga koonfurta ay khatar tahay baa la sheegayey marka dee way isbedelaysaa waa isbedelku wuu badan yahay meel kastoo la joogo wuu isbedelayaa laakiin ingiriiska unba imika aynu sheegayno aynu xogoor weerar laga qaba xagga koonfurta saraakiisha hawada ee britain waxa ay sheegeen inay aaminsan yihiin in roobabka wata dabayluhu ay ka dhici doonaan jihada koonfurta ugana sii gudbi doonaan dhulxeebeedka iyada oo laga cabsi qaba inay saameyn ku yeeshaan doomaha iyo maraakiibta u kala goosha mandaqada scotland iyo wadamada skandinafiyanka waxaa la filayaa in roobo ma'iigaan ahi ay da-aan dhinaca kale bartamaha iyo gobolada koonfurta shalay waxaa ka da-ayay roobo wata dabaylo waxaana la filayaa in ilaa iyo maanta gelinka dambe ay di'i doonaan sanadihii ugu dambeeyey waxaa laga dareemayay isbeddelka cimiladu inuu sii xoogeysanayo dalkana britain iyo caalamka intiisa kaleba sanadkii aynu soo dhaafnay baraf ka badnaa kii loo bartay sanadihii ka horeeyey ayaa waxa uu ka da-ay waqooyiga britain cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london